waxbaryahan socday dadaallo ay wadeen oday dhaqameedyada soomaalida iyo waxgaradka oo ka soconayay magaalada nairobi iyo meelo kale oo gobolka waqooyi bari iyo gobolada jubbooyinku ay ka mid yihiin waxaana ay aada uga walaacsan yihiin nabadgelyo la-aanta ka soo kordhaysa meelo badan oo soomaaliya ka mida iyadoo odayaashu ay tilmaameen inay lagaba maarmaan tahay in la raaco qaabka soomaalidu ay wax u heshiisiiso ama marka ay dhibaatooyinku dhacaan geedi socodkii la mari jiray oo islaamka iyo dhaqanka wanaagsani ay ku salaysan yihiin ugaas xuseen cusmaan nuur oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ku jira howlaha nabadaynta ee ka soconayay gobolkan waxaana ugu horrayntii aan weydiiyey isku dhacyada inta badan ee ka dhaca ama khilaafyada inta badan ay soo dhex mara dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyo gobollada koonfurta qaabka aad u xallisaan gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey bismi illaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ilaahay baan mahad leh uma v o a wariyeyaasiin ciise wardheere waad mahadsan tahay annaga aslan aniga xuseen ahaan fadhigaygu waa kismaayo laakiin waxaa dadku waad ogtihiin oo meelo badan baa saldhigyo lagu leeyaho hadda nairobi ilaa north eastern garis yaan iyagana deegaan ahaan yaan deegaan ku leeyahay dadka halkana waan ka warqabaayoo duqeygaan ka mid ahayoo waan ka warqabaa xaggana soomaaliya wax badan baan beelo diriray aan nabadaynay oo inta kismaayo laga tegey gaalkacyo la tegey ilaa dhulkaa ilaa nugaal yaan wax ka soo nabadaynay marka waxaan rabaa qolaadaha soo noqnoqon haya ee mudug yaa xoogaa annaga hadda laxw nagu hayo yacnii nagu batay soo noqnoqoshada colaadaha dadka soomaalida ah oo ehelka ah oo isdhalay wada degan yaa mar kasta waxay nagu tahay dhib soo kordhay bay soomaalida ku noqotay dhibkaa waxaa keenahaya qorigii baa shacabka gacantiisa galay oo dowladdii ayna waxba ka qaban karin haddii maamul goboleed ay tahay iyo haddii ay maxaan ku dhaha dowlad dhexe tahayba marka waxaan leeyahay dagaalada soo noqnoqon haya especially gobolka mudug galgaduud ka soo noqnoqon haya aad bay dhibaato inoogu hayaan wax nacfi ah oo dil walaal ka soo kordhahayana ma jiro dadkaa way isdhaleen waxaan soomaalida xusuusinhayaa soomaalida hayb-hayb bay yay sheegtaa iyo qabyaalad nilna ma dooranin haybta isaga uu yahay meeshuu degan yahayna ma dooranin rabbigaa u dooray marka bini aadanka laguma dhibaantayn karo hayb ilaahay u dooray iyo meel deegaanoo ilaahay makaniye laguma laguma dhibaateyn karo soomaalidana inta badan waxay hadda isku riixaysaa waa dhul iyo hayb haddee soomaalidaaba qoys aba ugaas xuseen waxaad soo qaaday inaad safaro aad ku baxdaan adinkoo ama jubbaland jooga ama north eastern jooga ood gobollo badan aad aadaan oo aad nabad dhex dhigtaan maxay tahay farsamooyinka la adeegsadaa haddiiba dadkii ay wada hubaysan yihiin oo dowladdiiba mararka qaarkood qabiiladu ka awood weyn yihiin kolley dadku ma wada waalla oo qorigana inta badan ma wada doonhayaan dadka iyo dilka in unbaa nabadayntii aan wadnay garab nagu siinaysay meesha aan tagno odayaal iyo cuqaal waxgarad iyo aqoon-yahan soomaaliyeed unbaa meeshii aan tagno iyo kuwa dhibaatada wada ka soo horjeeday soomaalida waxay tidhaahdaa wanaagga col buu leeyahay xumaantana col bay leedahay xumaanta waxaa col u ah ninka wanaagga doonahayo xumaanta col buu leeyahay marka mar kasta waxaan helaynay dad soomaali ah oo deegaanada aan aan u tagnay in wax aan ka nabadayno oo dadka colaadaha dhex mareen aan nabadayno dad wanaagsan oo dhinaca annaga aan wax u wadnay iyo nabadeynta nagala qayb qaataan helaynay dowladaha meesha ka jira maamuladana wayna caawin hayeenoo waxay naga caawin hayeen wixii facilitated ah iyo maxaanku idhaahdaa wixii uun amni ah bay naga caawin hayeen maamulada meesha ka jiray marka inta badanna waan ku guulaysanay meeshii aan u kacnay aan maaragtay aan nabadeynta u aadnay maaragtay waxaad ka mid ahayd boqol iyo shan iyo soddonkii salaadiinta isimada soomaalida ee dowladda soomaalida ee kala shaqaynayey in lasoo xulo xildhibaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbalandna waad ka soo jeedaa xaggee bay idiin marayaan howlaha dib heshiisiinta iyo nabadaynta xaalada hadda aan ku sugannahay waa xaalad fiican meelaha hadda aada soomaalidu ay isugu waxyeelaysana kuma jirna annaga bal meelaha ay wax ka dhacaan baan inta badan u gurmanaayoon aadnaa dadka iyo deegaanka iyo dowladdana waa wada shaqeeyaan oo dad wada socdo oo xagga amnigana ka wada socda waxaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqahayaa dowladdooduna inay taageeraan dadkoodana ay u dhimriyaan oo ayna dhinaca xun u horseedin odayaasha dhaqankana waxaan u soo jeedinhayaa mar kasta doorkii wanaagsanaa iyo culimmada ay qaadan jireen inay qaataan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka mar kasta ku soo noqnoqonaya mujtamaca soomaaliyed oo nacfiga u lahayn oo dhibaatada u keenahaya ha laga waantoobo dagaalada macno darrada ah ee soo noqnoqonhaya een waxba soo kordhinaynin waxay dhibaatada nahaysaa waxay tahay dowladda xoog baawurle baan aniga ku caqliyey oon ka soo shaqeeyey waxaa weeye qaabkii ay u noolayd waan waan waan xusuustaa ma jirin qabyaalad ma jirin baawur qori oo dad shacaba gacantiisa ku jira mayna jirin dowladda baawurkeeda gacanta ku jirtay markaa amnigo dowladda gacanta ku haysay iyadaa mobayl garaynaysay meeshii wax lagu sheegana dowladda ciidan u dirayso oo wax ka qabanaysay kaasi wuxuu ahaa ugaas xuseen cusmaan nuur oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo gobolka waqooyi bari ee northeastern yaasiin ciise wardheere v o a nairobi